أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mid ka mid ah wargeysada ugu afka dheer dalka kenya ayaa daabacay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku sii fidisay dalka kenya ayna sii kordheen howlgallada mujaahidiinta ee dalkaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saaxafadeed ka soo saartay xaaladda murugsan ee ay wajahayaan shacabka reer khaza iyadoo muslimiinta caalamka loogu baaqay inay gurma deg deg ah la gaaraan walaalahooda reer khaza xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil laba ruux loogu geystay magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa murtada cabdirashiid janan u magacooday taliyaha maleeshiyaadka ridada ninise ee gobolka gadooxili oo gobolkaasi ay ka taagan tahay xiisada u dhexaysa jubbaland iyo kooxda ridada wilaayadda islaamiga iiraan ayaa dowladdiini ha u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceel cali ee wilaayadaas mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga bakool ayaa ka qaybgalay munaasabad lagu daahfurayay machadka taajul waqaar taasoo ka dhacday degmada teeglow ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii o dhan mid ka mid ah wargeysada ugu afka dheer dalka kenya ayaa daabacay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay isku sii fidisay dalka kenya ayna sii kordheen howlgallada mujaahidiinta ee dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya ayaa warbixin dheer ka qoray howlgallada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta ee kusii xoogaysanaya gudaha dalkaasi kenya iyo taagdarada haysata laamaha ammaanka ee xukuumadda saliibiyadda ah ee nairobi isagoo sheegay inay fashilmeen dhammaan dadaaladii ashadaladironimo ee lagula dagaalamayay mujaahidiinta wuxuu ugu horeyn soo hadal qaaday howlgalladii u dambeeyey ee libaaxyada tawxiidku ay ka fuliyeen gobolka laamo oo uu sheegay inay ahaayeen kuwo khatar ah xilli xukuumadda ruutu wajahayso qalalaase gudaha ah dagaalka al-shabaab ayaa mar kale xoogaystay iyadoo weeraro isdabajoog ah ay ka socdaan gudaha kenya iyo soomaaliya taas oo keentay korukac amni daro gobolka oo dhan howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya oo loogu talagalay in lagu wiiqo kooxda al-shabaab ayaa la daala dhacaya hoos u dhac weyn sababo la xidhiidha dhaqaale xumo bacan oo ku habsatay talaadadii milatariga kenya ayaa xaqiijay in saddex askari oo ka tirsan ciidanka difaaca kenya k d f lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay kadib markii kolonyadoodii ay miino kula qaraxday gobolka laamo qaraxan ayaa ka dhacay waddo muhiim ah oo ku taalla gudaha gobolka laamo taasoo si joogta ay u beegsadaan dagaalyahanada ka soo tallaabaya xuduudda soomaaliya weerarkan wuxuu qayb ka yahay weeraro isdabajoog ah oo kooxda al-shabaab ay ka fulinayso gudaha kenya bishii mey kooxda ayaa weerar ku qaaday kolonyo boolis ah oo ku safraysay keynta booni ee isla gobolka laamo halkaasoo ay ku dileen shan askari kuna dhaawaceen shan kale dhowr toddobaad ka hor weerar kale ayaa lagu beegsaday shaqaale dhagax qodayaal ah oo ka shaqaynaya gudaha gobolka mandheera waxaana lagu dilay shan qof halka laba kalena lagu dhaawacay ayay leedahay warbixinta wargeyskan kenyaanka uu daabacay mar ay soo hadal qaaday howlgallada mujaahidiinta ee gudaha soomaaliya ayay sheegtay in xaaladdu ay markaas ka daran tahay kenya iyadoo soo hadal qaaday howlgalladii shantii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe khubaro xagga ammaanka ah oo ay soo xiganayso ayaana sheegaya in ay fashilmeen dadaaladii muddada dheer ay wadeen saliibiyiinta iyo murtadiinta si ay u damiyaan isku xukunka shareecada islaamka sarkaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee kenya oo aan magaciisa la shaacin islamarkaana la hadlay wargeeska the star ayaa yidhi xawaaraha weerarada al-shabaab wuxuu si cad u muujinayaa xadidaadda howlgalka midooda afrika haddii aan la helin maalgelin iyo taageero ku filan khatarta amni daro ee gobolka waa mid dhab ah wayna sii kordhaysaa
waad mahadsantahay caliyare xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda murugsan ee ay wajahayaan shacabka reer khaza iyadoo muslimiinta caalamka loogu baaqay inay gurmad deg deg ah la gaaraan walaalahooda reer khaza suheyb cabdulaahi ayaa inoo akhrinaya bayaankaasi allahan uga cabsanna oo hiilinta iyo gurmashada reer khaza waa ciwaan ka war saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlay xaaladda murugsan oo ay wajahayaan ehelkeena reer khaza si gaar ah go-doonka iyo khudlaanka ay muddada dheer wajahayaan shacabka reer filistiin iyadoo baaq muhiim ah loogu jeediyey muslimiinta caalamka ugu horeyn waxaa bayaanka lagu furfurtay hadalka allah subxaanahu wa tacaala uu kaga warramayo cadaawadda yahuudda iyo halka ay gaarsiisan tahay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا رهبانا وأنهم لا يستكبرون nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi tusaalaha mu'miniinta marka laga hadlayo galgacalka isku naxariisashada iyo isku turida waa hal jasad oo kale oo haddii xubin ka mid ah ay xanuunsato oo isugu wacanayo dhafar iyo soo jeed intaas kadib war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi quluubteennu waxay la gubanaysaa waxay yahuudda loo carooday iyo isbahaysiga reer galbeedka gaalada ah ku samaynayaan ehelkeenna ku nool khasada go'doonsan mana aynan arkin wax ka liita cadowga sahaynada saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta kuwaasoo hubka gaajiysiinta ka dhigtay wasiilada fulaynimada ah ay ku doonayaan inay ku qariyaan taageeradooda la xidhiirta inay soo afjari waayeen dagaalka iyagoo ku horjabay koox yar oo ku dagaalamaysa duruuf adag islamarkaana aanan haysan gurmad iyo dhul ballaaran oo ay cadowga kula xisaabtamaan sidaas oo ay tahayna weli waxay dharbaxyo culus gaarsiinayaan cadowga sahaynada ee fuliyada ah kaas oo aan awoodin wax aan ka ahayn in derbi gadaashiisa uu gantaallo ka soo tuuro iyo inuu gaajiysiiyo dadka mustadacafiinta ah sidaasna ku faanaya ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu intaa ku sii daray bayaanka waxaa lama huraan ah in la baraarujiyo in dadkaasi abriyada ah lagu dilayo gaajiysiin iyo duleyn uu oggolaaday aqalka cad ee looga taliyo maraykanka ayna soo dhoweeyeen isbahaysiga reer galbeedka ee gaalada ah sidoo kalena arrintaani ma dhici lahayn haddii aysan jiri lahayn madaxda qawanada murtadiinta ah kuwaasoo derbi adag u noqday sahaynada si ay usii wataan jaraa'imtooda ka dhanka ah abriyada reer khaza war-saxaafadeedka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii socda ayaa lagu sheegay in waxa maanta ku dhacaya walaalaheena reer khaza sababtoodu ay leeyihiin xukaamta dawaaqiidda ah iyo andimada ridada ah ee ka jirta waddamada caalamka islaamka wuxuuna ku baaqayaa in marka hore iyaga la dumiyo si loola dagaalamo yahuudda waxaana lagu yidhi maamuladaasi ridada ah ayaa ah derbiga ugu horeeya ee ay tahay in la dumiyo ka hor inta aan la dumin gidaarka yahuudda qofkii aan fahmin kaalintooda ku aadan jiritaanka gumaystaha mujrimka ah waa inuu fiiriyaa carruurta reer khaza ee sawiradooda lagu soo bandhigayo shaashadaha caalamka iyagoo gaajo u dhimanayana warbaahintu ay diiwaan gelinayso halka dawaaqiidda ka talisa waddamada muslimiinta ay kusii adkaysanayaan xirnaanshaha marinka khaza islamarkaana diidaya in gawaarida gurmadka sidee ay u gudbaan khaza kuwaas oo raashinkii ay wadeen uu hallaabay islamarkaana taariikhdiisu dhacday ilaalinayana masaalixda yahuudda sidoo kalena baacsanaya qof weliba oo xur ah oo doonaya inuu u gurmado walaalihiisa mustadacafiinta ah ma xurayn karno baytulmaqdis ilaa aan waddamada muslimiinta ka xurayno khawanada dabadhilifyada iyo maamulada ridada arrintan ayaana ah midda la doonayo inay fahmaan dadka u xusul duubaya xuraynta ummadda markan wuxuu bayaanka la hadlayaa ehelkeenna sabarka iyo karaamada u saaxiibka ah reer khaza isagoo sabarsiinaya una sheegaya in dhibaatada iyo imtixaanka uu yahay waddo lama huraan ah sidan oo kalena hore loo soo gaajeysiiyey loona go'doomiyey nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaana lagu yidhi walaalaheenna mustadcafiinta ee khaza waxaan ku leenahay nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa lagu imtixaanay go'doomin iyo gaajo isagoo ahaa sayidka makhluuqaadka oo idil ee sabra oo ixtisaabsada alle agtiisa wax yaalla ayaa khayr badan annucmaan ibnu bashiir waxa uu yidhi waxaan maqlay cumar ibnu khadaab oo ka hadlaya fatuuxaadkii iyo qanaa'imtii ay dadku heleen isagoo leh waxaan arkay rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo calooshiisa isku laabay gaajo darteed isagoo aan heli karin timir liidata oo caloosha uu ka buuxsado war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi gaajada qabatay nebiga sala allahu calayhi wasallam waxaa ka mid ah tii gaartay markii lagu go'doomiyey togii abudaalib halkaas oo ay mushrikiintu ku go'doomiyeen saddex sano oo xidhiir ah taasina kama reebin inuu qaado ammaanada risaalada kuna kalsoonaado ballanqaadka allaah culayskana waxaa xigay minxo iyo in islaamku hoggaanka qabto taasoo ka yaabisay cadowga allah waxaan weydiisanaynaa inuu reer khasa siiyo risqi ay quutaan kana kaafiyo hami iyo murugo kasta xaaladda ummaddan imtixaananna uu sidan uu ka beddelo khaza ayaa bannaanka soo dhigta in ummadda oo idil ay ku jirto gumaysi sahyu saliibi ah marka laga reebo masaaxada xurta ah ee madaxa bannaan taasoo ku xorowday cisiga jihaadka ayna xukuntay shareecada allaah raayada towxiidkan ay ka babanayso haba ka caroodaanee gaalada gebagabadii war-saxaafadeedka ayaa lagu diray fariin ku socota muslimiinta ku nool daafaha caalamka iyadoo loogu sheegay in waddada looga bixi karo dulliga iyo dhibaatada ay tahay jihaadka waddada allaah waxaana lagu yidhi muslimiinay waa inaad ogaataan in dilka lagu hayo reer khaza iyadoo dhammaan dadku fiirsanayaan ay tahay ceeb ay taariikhdu xusi doonto aan lagu meeri karin waxaan jihaadka ahayn kaas oo aan yaraysanaynin xaqa uu leeyahay ninka ugu yar muslimiinta iyo diyaargarow aan joogsanayn ilaa raayada towxiidka laga suuro al aqsa marka qofka doonaya inuu iska meero ceebtaas waa inuu soo haleelaa xeryaha tababarada shaqo iyo diyaargarowna uu ku dhaqaaqaa ilaa aan dalalka islaamka ka nadiifinayno nijaasta riddada iyo gaalada oo aan u madax bannaanno shareecada rabbigeenna annagoo xur ah allaha hodonka ah ay gacantiisa ku jiraan furayaasha wax weliba waxaan weydiisanaynaa inuu kurbada ka faydo walaalaheenna reer khaza alloo quudi oo waraabi deeqdaada weyna ku kaafi uguna gargaar cadowgooda allow waxaan ku weydiisanaynaa dembidhaaf iyo toobo mahad oo dhammina waxay u sugnaatay rabbiga caalamiinta ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xog dheeraad ah ayaa laga helayaa dil laba ruux loogu geystay magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya sida uu ku warramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ugu yaraan laba qof oo dhallinyaro ah ayaa lagu soo warramayaa in xalay fiidkii lagu dilay bartamaha magaalada hargeysa ee xarunta maamulka ashahadaladirirka ah ee somalilan dilkan ayay warar ku sheegayaan inuu geystay nin ku hubeysnaa bastoolad kaasoo goobta ka baxsaday markii dilkan uu fuliyey iyadoo ilaa iyo haddana dhacdadan uusan ka hadlin maamulka riddada ee somalilan labadan qof ee la toogtay ayaa ka mid ahaa dad rakaab ah oo saarnaa mid ka mid a basaska u kala goosha xaafadaha magaalada kaasoo xilligaasi ku sugnaa boosteejo u dhow suuqa waaheen ee bartamaha magaalada waxaana dad goobjoogayaal ah oo la hadlay warbaahintu ay sheegeen in ninkan hubaysan uu labada wiil ku beegsaday gudaha baska kadibna uu rasaas ooda kaga qaaday gabar ka mid ahayd dadkii ka eg dhowaa goobta lagu rasaaseeyey dhallinyaradaasi ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen goortu waxay ahayd habeen ilaa abaaro salaadii cisho ay meelahaasay ahayd haadka koonfurxiga ayuu marayay ninku cararaayey baaskooladna wuu laalaadsanayey intaan anigu isdul taagay laba inan baan isdul taagay mid wuu dhintay midna dhaawac baa lagu qaaday may waxba lama qaban aa u baxsaday mid ka mid a dhallinyaradaasi isla goobta ayay naftu kaga baxday halka midka kalena isaga oo qaba dhaawac garaab ah loola cararay isbitalka weyn halkaasoo markii dambe isna uu ku geeriyooday maamulka riddada ee somalilan ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhacdadan kadib markii warbaahinta maxalligu ay isku dayeen inay arrimahani wax ka weydiiyaan dilkan foosha xun ee lagula kacay dhallinyaradan shacabka ah ayaa ku soo aadaysa xilli weli ay taagan tahay xiisad ka dhalatay laba qof oo rayid ah oo booliska maamulkaasi uu bishan gudaheeda ku dilay tuulada agabar oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada hargeysa waad mahadsantahay abuu xasaan kooxda riddada soomaaliya ayaa murtad cabdirashiid janan u magacowday taliyaha maleeshiyaadka riddada nisa ee gobolka gedo xilli gobolkaasi ay ka taagan tahay xiisada u dhexaysa maamulka shaaldirarka jubbaland iyo kan kooxda riddada tafaatiisha warkani waxaa eegaya casaam carafaad murtad cabdirashiid jalan oo horey usoo noqday wasiirka amniga jubbaland ayaa kooxda riddada soomaaliya u magacowday taliyaha maleeshiyaadka riddada nisa ee gobolka gedo magacaabistan kooxda hurdada soomaaliya ayaa tilmaamaysa inay uga gol leedahay sidii gobolka gado deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka hardada jubbaland oo la wareegi laayeen iyagoona u arkaa in arrinkaasi u fududayn karo murtadkan murtad jalan oo si weyn uga soo horjeeda maamulka hardada axmed madoobe ayaa ka mid ah siyaasiyiinta galaankalka ku dhex leh maleeshiyaadka hardada ee ku sugan gobolka gado magacaabistan ayaa imaanaysaa xilli xiisa dagaal ay ka taagan tahay magaalada baled xaawo halkaasoo inta badan ay la wareegeen maleeshiyaad ka taageersan maamulka hardada jubbaland tan iyo markii bilowday khilaafka siyaasiyiinta u dhexeeya murtad axmed madoobe iyo guurguurte gobolka godo ayaa noqday goob ay ku hardamaan labada dhinac iyadoona degmooyinkaay ka mid yihiin doolow iyo baardheer ay horay oga dhaceen dagaallo labada dhinac u dhexeeyey
wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa dowladdiina hoos oo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada ceel cali ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa sii ambaqaadaya warbixintani dowladda noo socotay muddo afar maalmood oo xiriir ah waxay wilaayada hiiraan usoo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada ceel cali waxaana munaasabadii lagu soo gebagabaynayay ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimada iyo nuqabada wilaayada hiiraan sheekh yuusuf maclin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah ayaa goobta ka jeediyey kelimad tawciye ah nabiga calayhi salatusalaam marka la weydiiyey waxyaabaha ugu badanee dadka naar geeya oo dadku naar ku mutaan wuxuu yidhi alfamu walfarju labadaas xubnood ayuu nabiga sheegay in dadka inta badan la cadaaba labadaa xubnood dartood loo cadaabayo weliba carrabkaa sii daranoo sii dhib badan marka ilaahay aannu ka maqno dhammaanteen carrabkeenna aannu hagaajinno waxaannu ku hadlayno wax toosanoo saxoo ilaahay raalli ka yaha noqdo ilahay wuxu quuluu qowlan sadiidan meel kale alle wuxuu yidhi wa quuluu linnaasi xusnan dadka war fiican u dhaha maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid wixii warahoo soo baxo qofkuu ka soo fakado oo uu ku dhawaaqo laba malag baa u diyaaruhu markiiba qoraysa allah aan ka cabsanay subxaana wa tacaala warkeenna aan hagaajinno qaar ka mid ah haweenka degmada ceel caliha oo la hadlay andalus ayaa xusay in dowladaah ay wax badan ka faa'iideen annagoo ah gabdhaha ku nool degmada ceel cali halkan waxaa noogu soo gabagabowday dowro cilmiya noo socotay muddo afar beriya magaceeduna ou yahay safiya bintu cabdilmudalib waxaa noo socday muddadaas afarta beriya kitaabo fara badan qaar ka mid ah ayaan mahashaan ka sheegayaa ahmiyatu asalaad sifatu raxim alxijaab alsharciya dowrada ay ku leeyihiin gabdhaha muslimaadka jihaadka sifatu alkhawaarij dalabulcilmi ayaa halkan waxyaaba fara badan oo lasoo koobi kara ayaa halkan nooga soo gobagooday bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaa halkan maanta noolagu soo gabagabeeyey dowraa sharci ah oo noo socota muddo afar maalmood ah dowradaas oo aan ka faa'iidna casharo aad iyo aad u muhiim ah waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaana wa tacaala bacd allah waxaan u mahadcelinaynaa waaligeena islaamiga sheekh guuleed abunabhaan xafidahullah waxaan leenaha walaal ilaahay ha ku xifdiyo gabdhaha walaalaha muslimaadka waxaad la garab gashay sida jahliga ugu soo bixi lahaayeen ee ugu soo bixi lahayn iftiinka iyo nuurka waxaan leenahay miisaanka qiyaamo allah kuu saaro waxaan halkan ugu dardaarmaynaa wiilala wiilasha walaalaheennahay furmaha ku jiro waxaan leenahay ilaahay ha idin xifdiyo annaga garabkiina ayaan nahay gaashaankiina ayaan nahay cadowga la xisaabtama la sabartama ceel cali muxuu hayto waa magaalo aad u weyn oo gabdhahooda ay wada yihiin shaqaalo wada diimeed aad ayay u mahadsan yihiin walaalaheenna bismillaahi raxmaan raxiim waxaan u hambalyeynaa wiilasha mujaahidiinta ku jiro farmaha hore oo xaqa u diraraayo oo gaalada la xisaabtamayo waa idiin duceynaa ajir iyo xasanaad allah idiinga siiyo xuurulceen allah idiin siiyo gaalada si fiican ula xisaabtama annagana waa idiin daba taagannahay naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey dowladaha ay wilaayada hiiraan u qabatay haweenka degmada ceel cali xafladan ama dooradan ee maanta aan joogna ikhtitaamkeedii ama gebagabadeedii ee gabdhaha degmada ceel cali ee loo soo xeraayo aad baan ugu faraxsannahay sida gabdhaha ay wax u barteen ama xafladda ay ugu soo qayb galeen wax maanta ilaahay looga mahad celiyi waaye adinkoo maamooyin ah ama hooyooyin ah ee xaafadda joogo ilmihii maamulaayo odayga maamulaayo adina inaad ilaahay shareecadiisa aad barataan ood usoo kala hormartaan ood ku tartantaan wax lagu faano waayo ammaan iyo sharaf bay idin tahay waxayna caddaynaysaa dacwada islaamka inay fiday ay gaartay dhulka dhan ee xarakatul shabaabulmujaahidiin intay awooddo ay dadkii islaamka ahay mas-uulka ka aheed waxba aysan ka agranin tanaa noo caddaynayso indhahayna ayaana haayo waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo goobta munaasabadda ka hadlay soona xiray dowladaha ayaa si weyn ula dardaarmay haweenka degmada ceel cali intaa kadib dowladii soo socotay maalmaha afarta ah ee aan ugu magac darnay dowratu fiyata bint cabdimuqalib camad rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam oo runtii aan u doorannay safiya waa gabadhii ee ama haweenaydii ugu horreysay ee mushrik ama gaal kurka ka goysay ahayd zamanka aan ku jirnana waa zaman dagaal waa zaman aan ilaahay subxaana watacaala shareecadiisa ku koryeelayna ee jihaad fii sabiilillaahi ee gabdhaheennana cidda ay ugu dayanayaan iska difaacidda ama ka hortagga cadowga ilaahay subxaana watacaala waa saxaabiyaadkii iyo dadkii qiimaha badnaa ee horreeyey ee waxaana isku dayi doonaa allah hadduu idmo subxaanahu watacaala ee cidda aan maanta la joogno oo aan markaskooda cilmiga a joogno waa gabdhaha mu'minaadka ah oon walaalaha nahay ee muxaafadada ceel cali ee waxaana suuragal noqon doonta allah hadduu idmo in ay dowraadka ama noocaan ay musalsal noqon doonaan insha allahu tacaala dowratu safiya bint cabdilmutalib ee sidaasaan u dooranay marka magaceeda annaga gabdhaheenna waa gabdha qiimo weyn leh agteennana ka wanaagsan ee la kulankooda iyo la joogooda iyo dowraadkooda iyo tawjiihooda iyo taladooda intaba aan ku faraxsannahay marka dowradii noocaas ayada muddada noo soo socotay duruus iyo khayr baa laga faa'iiday waxa aad barateen oo ilaahay subxaana watacaala idinka fahamsiiyey naftiinnana ku camalfala oo ku dhaqma kuwa walaalihiin ah oo wax aad gaarsiin kartaan ama awlaadda aad dhasheen ama cid kasta oo tacaamul idinka dhexeeyana gaarsiiya ee gudbiya cid waxa ay ayadu faa'iiday ay ka gudubto noqda camal waxa ugu fiican kii mutacaddi ah oo adiga kaa gudbo camalka khayrka waxaa fiican inuu kaa gudbo cid kale u gaaro intaana waa idin dardaarmaynaa ilaahay subxaanahu watacaalana ha idin xifdiyo dowladan shicaarkeeda ayaa wuxuu yahay ayaanqusu diinu ana xayun waa kelimadii uu iska lahaa abubakr asidiiq radia allahu tacaala canhu saxaabiga jaliilka ahaa ee weynaa aad wada garanaysaan micnaheedana waxaa weeye madiinta ilaahay baa nuqsaamaysa aniga oo nool wilaayada hiiraan ayaa dadaal xoogan ku bixisa sare u qaadidda heerka waxbarashada ah ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanida cabdiqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga bakool ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay machadka taajul waqaar taasoo ka dhacday degmada tieglow ee wilaayadaas mar kale warbixinta horkan waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan kala dadkan hadda geeka maylan laha ka haray oo cilmigan ani baradaanna leenka taragalay may lahaaha fursadu
mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waxgarad ganacsato waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayey macadka taajul waqaar faraciisa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool munaasabadu waxay ka dhacday gudaha degmada tieglow ujeedkana waxa uu ahaa in lagu furo macadka taajul waqaar oo horay uga furnaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool balse kan uu noqonaya faracii degmada tieglow waxa uuna noqonayaa faracii lixaad ee macadka taajul waqaar ee laga furay wilaayada islaamiga ee bakool arday gaaraysa ilaa afartan arday oo qur-aanka dhammeeyey inta badanna xifdiyey ayaa macadka lagu furay kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo gabdho munaasabadu waxay ahayd mid si sare ah loo soo agaasimay martida aan sheegnana ay ka soo qayb galeen ugu horreyn waxaa munaasabada kelimo tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada diinta islaamka marka faa'iidadun tan ah ma in baahanta dadka muslimiinta ah inay oo eed anweynayaan ma weeli qur-aanka ilaahay kalaamullaahiw ilaahay kalaam shayna subxaana wa tacaala waa kalaamkan ka fadlo badan ma weeli allaha abuuray koonkan abuuray makhluuqaadkan abuuray walowna aragaani walowna aragaana abuuray allahaas kalaam sheego kalaamkaas may faday in la weynayo qaar ka mida waalidiinta ardaydan dhalay oo munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay inay arrintan si weyn ugu faraxsan yihiin waxaana ay sheegeen inay la shaqaynayaan wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana ay ku dadaalayaan dardargelinta ardayda macadkan loo furay ikhwaan mararka maylana waalidiintiianna may diyaaranana runtii wal kasta oo maaragna hiil iyo oo garab surung eba diyaaranayna haddii maaragna in sheegada xagga macallinkii dhisidiis ata haddii nidaamkii walaayadii un isla fahanay difaaci sheeyanbo ee muraaqabadiisa ata diyaar baan ana insha allah haddii ilaahay raala ka nagada ciyaalkowna dhalnay deegaanka ini oo ilaahay subxaanahu watacaala kalaam shay kor weelan may ballanaa waalidiinta ilaahay kama hadyan dadka ilaahay ciyaalsha waafaji ilaahay kama hadyan ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona waaliga dardaaran guud u jeediyey waalidiinta iyo ardayda macadka loo furay haddii ardayda geega fursada haystaan wilaayadaasiin garab surung maktabkii dacwadii gobol iyo degmo wilaayadii dhonga garab siinaa waalidiintaasiin garab taagan yihin macalinka la siin diyaari marka insha allahu tacaala hadda fursadda in lagu faa'iidaysato tangadada ugaaska ama malaagana siin sheegayn hayti marka in la faa'iidaysado oo dadaal badan la muujiyo marka may waa fursadun in marka laku faa'iidaysado oo hal baradoy ay dadaaloy hal ku faa'iidaysadoy macalinkan hal dhegnuglaadoy baaraha lagnagadoy dad walbarasho eh walbarasho ka jaro atiin ardaye jazaakum allahu khayra jazaa waalidiintana way ballanaa khiyaaray mas-uuliyiinta ardayda unayna saaran tarbiyatul awlaad awlaado una dhalmi wala baradaayaan ama wala la baraaw walbarashadiyo in un marto mas-uuliyada noo saaran lan kasta may la faday in unugday wala baradaw la socdo kormeera iddim anaka ku warqaba wala usmaana akhri lahandhikahay usuku fiiriyo ku tijaabiyo araga waxyaabaha marka may la raaya lambaahni waaye mas-uuliyad unna saaran ilaahay qiyaama nu warsade jazaakum allahu khayra jazaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu macadkan taajul waqaar waxa uu ka mid yahay macaahidda ka furan wilaayada islaamiga ee bakool waana faracii lixaad ee macadkan oo laga furay degmada tieglow lanwelba ha ka fikiro ini lankanka horey hanaga lankanka sarreyo meelun koobka qaadayo guulo deerasa hadhow mageleysa imtixaama lanka ka baasaw lankanka horey ini adanagata lanwelba horta ha ka fikiro walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nageyntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu